xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadanimada ee boqor salmaan ayaa deeq gargaara ah gaarsiisay qoys oo kamida barakacyaasha ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deeqda oo ka koobneed agabyo kala duwan sida teendhooyinka roobka iyo dhar ayaa la gaarsiiyey qaar kamida barakacyaasha ku nool gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gudoomiyaha barakacyaasha duula goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda la gaarsiiyey barakacyaasha ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay ka kooban tahay iyo sidoo kale qaabka loo qaybiyey
waxaan maanta meesha u joognaa qaybinta alaab isugu jirta maacuun iyo dhar iyo teendhooyin oo ay noogu deeqday boqortooyada sacuudi arabiya waa king salman humanitarian aid and relief center ayaa noogu deeqay waxaana loo soo mariyey wasaaraddeena gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka jubbaland waxaa loogu talagelay dadka barakacyaasha gaar ahaan dadka ku nool gudaha magaalada kismaayo alaabtan oo isugu dhex jirta teendhooyin maacuun iyo dhar waxay gaaraysaa laba kun saddex boqol iyo afartan qoys baa loogu talagelay waana dadka loogu talagalay waa dadka hadda hadda la yeerinaya halkaa bannaanka safan waaye marka sidaa darteed waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii hawshan soo fududaysay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa alla ka soke hay-addi lahado tadaamun oo naloo soo dhexmariyey oo bartiner la'ah king salman humanitarian aid and relief center la'ah bartiner iyo wasaaradda gargaarka ee ka hortagga masiibooyinka jubbaland aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa qoysaska ka faa'iidaysan doona alaabtan inay waxweyn tari doonto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool kumanaan qoys oo danyar iyo barakacyaal isugu jira kuwa oo xilligan la joogo u baahan gargaar kala duwan